halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efamyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha sebtembar waa sagaal aandhaahdee waa lix iyo toban sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda galabtana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahraa cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda galabnimona waxaa ka mida ugu yaraan lix qof oo ku dhimatay dagaal saaka muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya waagu markuu baryey oo aan salaada tukadoon soo baxay xabadahan habeenkii waxba uma aanaan qaadan markaan eridda ka soo baxay askariga gurigayga hortayda taagnaa wixii malagood gala waa dhintay saddex nin anigu waan arkay maydkooda
waxaad kaloo maqli doontaan maleeshiyada al-shabaab oo muddo kooban la wareeyey gacan ku haynta magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo saaka waxaa ka dhacay nimankii shabaab ahaa soo weeraray aroortii hore markii kalaadi subaxa laga baxay meelkii way qabsadeen saacaday ku jireen ali meelaha hay-adaha samafalka ayay dalaqayseen meel steshonkii degmadana way gudeen oo qarax ay ku xireen way gudeen waxaad kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka kii kale xiisaha lahaa ee hambalyada iyo salaamaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida
wararka ka imanaya magaalada jowhar ayaa sheegaya in maxamed cabdi waare uu ku guulaystay doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle kadib markii uu wareeggii u dambeeyey kaga adkaaday murashaxii la tartamayey daahir cabdulle cawaale maxamed cabdiwaare oo ah qofkii sannadkii hore la tartamayey madaxweynihii xilka laga qaaday cabdulaahi waa cali cabdulaahi cosoble ayaa wareeggii labaad doorashadan ku guulaystay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle sheekh cusmaan barre maxamed cabdiwaare ayaa helay toddobaatan iyo afar cod halka murashaxa laga guulaystay daahir cabdulle cawaalena uu helay saddex iyo labaatan cod doorashada ayaa ku dhacday si nabada waxaana ammaanka madaxweynaha markii dambe la wareegay ciidamada ammaanka iyo kuwa amisom ee gobolkaasi ka howlgala ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay sideed kalena way ku dhaawacmeen isku dhacyo saaka magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya isku dhacaasi ayaa yimid kadib markii sida la sheegay ay isku dhaceen ciidamo ka wada tirsan kuwa nabad sugidda ee xasilinta caasimadda iyo sidoo kale kuwa milatariga ah oo deegaankaasi loo yaqaano haanta dheer ee jidka warshadaha iyaga ku sugnaa saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka madiino ayaa v o e da u sheegay in isbitaalka la geeyey ugu yaraan lix qof oo meyd ah iyo sideed kale oo dhaawacya wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo v o e du la hadashay si ay wax uga weydiiso dhacdadan ayaa waxa uu ka gaabsaday uuna sheegay in ay shir shil un ahayd dhacdadii ku saabsaneyd inay isku dhacaan ciidamada warna ay ka soo saari doonaan
maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa saaka dagaal kooban kadib qabsaday magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo halkaasoo ay ka baxeen markii ay bilalaqaysteen bakhaaro ay lahaayeen hay-adaha gargaarka ee magaalada ku yaala intii ay magaalada ku jireen ayay maleeshiyada al-shabaab qarxiyeen saldhigga booliiska ee magaaladaasi dadka deegaanka ayaa v o e da u sheegay in maleeshiyada al-shabaab ayna iska caabin sidaasi u buurin kala kulmin ciidamada dowladda ee magaalada ku sugnaa kuwa oo markuu dagaalku bilowday u gudbay dhinaca xadka kenya guddoomiyaha degmada ceelwaaq ibraahim guuleed aadan ayaa v o e da u sheegay in hadda magaaladu ay degan tahay islamarkaasna ayna jirin khasaare dhinaca nafta ah oo weerarkii saaka dhacay u geystay
booliiska dalka britain ayaa waxa ay sheegeen inay xireen dad lala xiriirinayo weerarkii bam ee jimcihii lala beegsaday marinada hoose ee tareenada dhulka hoostiisa mara mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen inay qabteen wiil siddeed iyo toban jir ah oo laga soo qabtay meel u dhow dover oo sabtidan saaka ah laga soo qabtay deegaankaasi ayaa ah dhul isku xira britain iyo faransiiska waxaana booliisku ay ku tilmaameen xarigiisa mid muhiima ninkan goor hore oo sabtida saaka ah madaxda waxa ay sheegeen magaalada london inay dib u fureen khadadka tareenada kadib markii shalay bamkaasi lala beegsaday uu hakad ku keenay gaadiidkii socday
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay siddeed kalena way ku dhaawacmeen isku dhac saaka magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya isku dhacan ayaa yimid kadib markii sida la sheegay ay iska hor yimaadeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda ee xasilinta caasimadda iyo ciidamo milatariga ka tirsan oo deganaa halka loo yaqaano haanta dheer oo ku taalla jidka warshadaha wariyeena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan muqdisho inooga soo diray dagaalkan oo aan loogeyn sababaha uu ku bilowday ayaa u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka oo isugu jira nabad sugid iyo milatari kuwaasoo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalkani uu soo gaaray ilaa barqanimadii maanta cali xasan waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan deegaanka uu dagaalku ka dhacay waxaana uu v o a uga waramay qaabka uu dagaalku ku bilowday meeshaan markii ay ahayd xalay sagaalkii ayaan waxaan maqlnay rasaas meel kasta ka dhacaysa dadka markaan weydiinana waxaa la yiyaan guryaha laga bixin waxa ciidamada waxay yihiin lama garanayo guryahan ku jirna salaadda subaxan tukannay salaadda subax markaan tukannay ayaa rasaasta waxaan ragnay inay haanta ku socoto sidoo kale nabadoon xaashi xiiray oo ka mid a odayaasha ku sugan deegaanka haanta dheer ee jidka warshadaha ayaa si kooban uga warbixiyey sidii ay wax u dhaceen waxay wax u dhaceen annagu dad hadda shacab ahaan ahaynoo ilaahay barwaaqeeyo waa iska jiifna waagu markuu baryey oo aan salaada tukadoon soo baxay xabadahan habeenkii waxba uma aanaan qaadan markaan iridda ka soo baxay askariga gurigayga hortayda taagnaa waa nimanka la yidhaha nisa xabaddaasu waa socotay xaafadii oo dhan oo dadka shacabkaahu joogay waa la hareereeyey xabada dhowdhowahay ahaayeen dadkiibaa masaajidada u soo toosay markaasay darsatay oo isku qasantay su-aagiyaa baryey dadkii magaalada aada markay maageen dariiq walba askariyaa isu taagay guri walbana askariyaa isu hor taagay wixii malagood gala waa dhinteen horaan kuugu sheego saddex nin anigu waan arkay meydkooda qaar ka mida dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay mashaqada ka dhacday jidka warshadaha ayaa la geeyey cisbitalka madiine ee magaalada muqdisho sida uu ku waramayo agaasimaha cisbitalka madiina doctor maxamed yuusuf maanta waxay ahayd maalin kale oo oo dhaawacyadii la keenayo oo horta ilaahay hanaga badbaadiyo mar kasta markaan isdhahno hawsha waa idinka yaraanaysaa dhaawaca waa yaraana dhibka waa yaraana ayaa naxdintaan oo kale ka daba imaanayso oo dhaawac iyo isxabadeen iyo dhibaato iyo ay dhacaysaa ilaahay hanoo gargaaro ilaaha magaciisiyo maanta waxaana loo keenay siddeed qof oo dhaawac ah iyo laba oo dhimasho ah labadaas sitood waxay ku dhinteen markii ayagoo sakaraadaha la keenay markii emergencyga ruumka aan gelinay waa dhinteen sideedda kaletood dhaawacyo culusay u badnaayeen waa la daaweeyey qalliimaa lagu suubiyey qaarkood jesti waa la geliyey waa la kala habeeyey ma garatay laboratomiyada iyo waxyaalo kalea loo sameeyey waxaa waaye waa jiifaan sideedoodiba qaybahay jiifaan hadda xaaladooda stable waaye waan ka shaqaynu haynaa dhinaca kale qaar ka mida dadkii ku soo dhaawacmay dagaalkii dhex maray ciidamada milatariga iyo kuwa nabad sugidda oo aan kula kulmay cisbitalka madiina ayaa ka warbixiyey sida ay wax u soo gaareen baasha salaad kulana la yidhaha walaalo walaalow meesha saaka markii waagu bariyey oo salaada subax la tukaaya nima nabad sugudaha yimid qolo milatari oo haanta joogtay ayagaa ku diriray dad badan oo shacabo waa ku dhaawacmay qadiijo mursal maxamed qadiiji sidee wax kuu gaareen maxaa saxaafadda ka dhaca walow wax ka dhaca kuley maqan xabadaha alay sagaal sac dhacayaan aragnay waagu markuu bariyana salaada subax markii la tukaayay aniga inaan salaadii tukaday kuley meelay ka timadna ma aqaan hay habadaan igu dhacday xagee kaaga dhacday caloosha wiilal dariska ay soo qaado muuta leh oo halkan ku keenay maxaa laguu sheegay markaas kadib hadda ciidanka wixii hale habeennimo imaada waa maqalnay inay sagaal sac habeennimo habadahaasaa maqalnay waana markii waagu barin waxaa leedahay ciidamaha ku daadsan dhulka dhan ma ahan markii ugu horreysay ee deegaanka haanta dheer ay ku dagaalamaan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka waxaana horey u jirtay in dhowr jeer oo hore ay goobtaasi ku soo noqnoqdeen dagaallo noocan oo kale ah kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mar kale galab wanaagsan maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa saaka dagaal kooban waxa ay ku qabsadeen magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo ee xuduudda kenya halkaasi oo ay ka baxeen markii ay baliliqaysteen baqaaro ay lahaayeen hay-ado gargaar oo magaalada ku yaala intii magaalada ay ku jireen ayay al-shabaab waxa ay qarxiyeen saldhigga booliiska ee magaaladaasi waryaheena caashi ibraahim aadan ayaa haddaba wararkaasi saakay al-shabaab weerarka ay ku qaadeen ceelwaaq ah waxa ay ka wareysatay guddoomiyaha degmada ibraahim guuleed aadan
saaka waxaa ka dhacay nimankii shabaab ahaa soo weeraray aroortii hore markii kale haddii subaxa laga baxay ayay soo weerareen meeshii way qabsadeen saacaday ku jireen adi meelaha hay-adaha samafalka ayay daliqaysteen meela hay-ado ah stationkii degmadana way gudeen oo qarax ay ku xireen way gudeen marka khasaaraha kulley wax dhimashaa ma jirin xagga shacabka iyo ciidamada xaggeeda waxa hadda dhimashaa ma aysan jirin ayagana shanta saac ayay dib oga baxeen haddana magaalada ay ka baxeen marka wax khasaare ah waxaa gaartay hay-adaha samafalka ah iyo khasaarahaas gaaray hay-adihii bay daliqeysteen kuraastii waxay ka qaateen kombyuutarada ay ay ku shaqeynayeen hay-adaha waxay ka qaateen soobaradii ay ku shaqeynayeen waxay qaateen qalabkii oo dhan ayaga ay ku shaqeynayeen iyo qalab nutritionka hay-adda hay-adaha nutritionka ka shaqeeya oo baalka la yidhaahdo ladhu malmalaadada la yidhaahdo ayay ka rabteen
waxaad ii sheegtaa marka muddo iyo daaweyn muddo intee leeg bay degmada haysteen oo ay ku jireen
waxay haysteen muddo ilaa iyo saddex saaca way haysteen ilaa iyo saddex saac subaxdii aroortii ay soo galeen adii shanta saac afar saac iyo bar intaas intay udhaxaysay jeedeen inay degmada qabsadaan bal qaabkii u dhacday wax iiga taabo ma iyagoo socday soo galeen oo meelahaas ay iyagu rabeen keliya bay galeen mise magaaladii o dhan bay ku faafeen a magaaladii oo dhan bay ku faafeen markii dambe laakiin marka hore geeskii magaalada dhinaca bay kasoo galeen dhinaca waqooyiga ayay kasoo galeen dibna waxay ugu faafeen magaalada gudaheedii oo dhanba wax iska cabina oo ay la kulmeen ma jirtay markay soo galeen mise intay soo galeen ay magaalada danahay ka lahaayeen way ka fushadeen haddana iskood bay uga baxeen wallaahi waxa iska caadin ay kala kulmeen malaha ciidamada meesha joogay ciidama aada u yar bay ahaayeen aadna waa waayo ciidamada yar bay ahaayeen ciidamadii markii xalay anteenooyinkii hormuud markii la damiyey ay ogaadeen ilaa iyo shan saac ilaa lix saac markii anteenadii la waayey ciidamadii wixii yaraa oo joogay geeska uga baxay magaalada
waa garta marka wax iska caabina haddii aanay la kulmin oy magaalada soo galeen oo waxay oo wixii doonaan ay ka sameeyeen oo hay-adahaas aad sheegaysa xafiisyadooda ay galeen maxay haddana uga baxeen ha waxay doonaan bay ku sameeyeen oo magaaladii haddana dib bay isaga baxeen markii ay daliqayseen hay-adihii samafalka wixii yaallay ay qaateen dib bay uga baxeen haddana waxa iska caabina ay kala kulmeen ma jirin laakiin markii ay ka baxeen kadib ciidamadii amisom oo kenya iyo qolada soomaaliya ee ciidamada soomaaliya oo meesha awalba baneeyay oo ka baxay markii ay arkeen xooggii xoogga nimanka ay leeyihiin iyo waxay quwadda ay ku socdeen markii ay arkeen inaysan iska cabin karin markay ogaadeen bay dib uga baxeen dib bay ugu soo noqdeen markii dambe hadda markii ay ciidamada kenya ay wax uga gacan siiyeen ay arkeen dib bay ugu soo noqdeen kuwii ayagana dib bay u baxeen magaaladii way ka baxeen maxaa lagu xaqiijiyey marka in kooxdii soo gashay saakay degmada ceelwaq inay dib uga laabteen maxaa lagu ogaaday ma iyagoo sii baxa ayaa la arkay ma gawaari bay wateen sidee lagu dareemay bixitaankooda waxaa lagu ogaaday inay baxeen waa dadkii shacabkaaba arkaya dadka oo dhan baa arkaya diyaaradihii diyaaradihii kenya oo dib markay magaalada ka baxeen kadib ay yimaadeen oo ilaa iyo ilaa iyo dhowr kilomitr bay daba ku sii ridaayeen oo dhowr gaarina waa laga gubay ilaa iyo saddex gaarina waa laga gubay taasaanu ku xaqiijinay markii dambe ciidama diyaaradihii socday oo baabuurtii ay magaa markay magaalada ka baxeen ay baabuurtii sii baxaysay iyo ciidamadii sii baxay ay arkeen taasa anaga shacabkiina waa xaqiijiyey diyaaradihiina way xaqiijiyeen ciidamadii dib ugu soo noqday magaaladana way xaqiijiyeen magaalada yaa hadda ku sugan gacan kuhaynteeda iyo maamulka iyo dhinaca ciidamada yaa hadda magaalada gacanta ku haya magaalada ciidamada gacanta ku haya iyo maamulkaba gacantay ku hayaan iyagoo gacanta ku haya caadiga magaalada hadda nabadgelyadeeda boqol kiiba boqol waa nabadgelyada deegaanka wax hadda dhigo ama cabsi ah oo ka jirana ma jiraan mar haddii saaka ay soo galeen magaalada kooxda al-shabaab oo ay sidaa ku qabsadeen oo sidaad sheegaysid ay meelaha qaar galeen ooy wax ka qaateen maxaan hadda cabsi looga qabi karin ay soo noqdaan isku halaynta intaa leeg xaggee ka imaanaysaa waa dabeecadoodaaba meeshay hal mar ay galaan oo ay waxay rabeen ay ku sameeyaan ay ma ka qaateen dib uguma soo noqdaan
gudoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ibraahim guuleed aadan ayuu kaasi ahaa caashe ibraahim aadan ayuuna khadka teleefoonka ugu warramayey
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal magaalada muqdisho waxaa sanadkii saddexaad lagu qabtay bandhiga caalamiga ee buwaagta waxaana buwaagtooda halkaasi lagu soo bandhigay dad qoraayo caana oo isaga kala yimid gudaha dalka iyo dibaddiisaba haddaba maxaa laga faa'iiday bandhigaas ahmiyad intee laeg ayuuna leeyahay keliya af horumarinta afka soomaaliga wariyaheenna muqdisho saynab abuukar ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo dirtay bandhiga ayaa inta uu socday la yeeshay kulamo gaargaara iyo falanqeyno kala duwan iyadoo lagu soo bandhigay suugaan kala duwan iyo buugaag dhowr ah oo badankood ay qoreen dhalinyar xasan sunni oo muddo dheer dalka ka maqnaa kana qayb galay carwada buugaagta ayaa rumaysan intani ay doorweyn ka qaadanayso kobcinta aqoonta iyo isdhexgalka bulshada waxaan ka imid gobolka washington ahaan magaalada siyaalo runtii waxaan anugu muddo hadda toban iyo xoogaa sana ka shaqaynayay samafalka kulankan waa kulanka koowaad aan kusoo qayb galo waxyaabaha ugu soo kordhiyay waxaa ka mid ah yacni inaan arkay dhallinyaro fara badan oo hami uu ku jiro oo doonaya inay horumaraan oo wax wanaagsan ay qabsadaan maxamed diini waa gudoomiyaha bandhiga buugaagta oo sanad kasta soo qabanqaabiya bandhigan kow waxaan isleeyahay tirada kala soo qaybgalayaasha laba jibaar waa ka badnayd sanadkii hore iyo kii ka horreeyeyba na subaxii bilaawga ahaa ayay soo xaadirtay xeritaankatana oo qof ayaa joogay waxaan kaloo isleeyahay tirada qorayaasha aan casunnay oo caalamka oo idil aan ka casunnay iyo soomaaliya oo idil ayay ahaayeen sanadkan sanadkii lasoo dhaafay ayay ahaayeen waxaan isleeyahay tallaabo yar un waan qaadnayd sidii sanadkii hore aan ka duwan tayada xataa kasoo qaybgalayaasha in ka mid ah qorayaal hore abwaano hore iyo kuwo da'yaroo jira intuba waan isku keenno hadafku waa in wax laga barto kuwii hore kuwa yarna la gacan qabto oo loo dabaalday oo la yidhahdo shaqa wacan baad samaysay haweenka ayaa door weyn ku lahaa bandhiga sanadkan waxaana lagu daafuray dhowr buug oo midkood ay qortay fartuuma maxamed guusow oo ka timid wadanka kanada
wuxuuna ka sheekeynayaa dadka soomaalida oo la heybsooco wuxuuna ka sheekeynaya gabar soomaaliyeed oo idin la dhaho oo iyada ka dhalatay qabiilka isku sheega inay sareeyaan oo iyadana jeclaanaysa wiil oo maxay ahayd la heybsooca ah dhibaatada ay la kulmayso markuu dagaalka dhaco sida ay reerkooda ula dhaqmaan arimahaas ayuu buuga ka sheekeynaya goobta lagu qabtay bandhigan oo ah madal kulmisay boqolaal dadweyne ah oo ka kala socday bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa inta uu socday laisweydaarsaday dooday aragtiya ku aadan dhaqanka hogaaminta iyo halabuurka haddaba maxay kala kororsan karaan bulshada goobta isugu timid waa kan qoraa cabdulaahi sheekh xasan faarax sancaani oo sanadkan bandhiga ugu yimid dalka maraykanka bandhigan buugaagta runtii macno badan buu ii samaynayaa maadaama aniga aan qora ahay oon tarbiya islaamiya tarbiyada islaamka iyo luqadda carabigaba wax aan ka qoro wuxuu ii keenaya qiimo gooni ah ayuu runtuu ii samaynaya runtii farxaddii aan dareemayay mid ka weyn baa hadda dareemaya oo markaan arkay laba kun in ka badan oo dhallinyar ah rag iyo dumar isugu jira wada faraxsan midwal buug la ordayo kitaab la ordayo ku waraysanaya ku dhahaya qaabkii wax u qortay ma akhris badin kad yarayd sidee tahay bandhigyada noocan oo kale ah qofka waxay ku abuuraysaa jawi waxbarasho sidoo kale waxay baraysaa walaaladiisu caalamka kale bandhigan oo ay kasoo qayb galeen diblomaasiyiin aqoon-yahano sugaanyahano iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah ayaa dadka sanadkan lagu martiqaaday waxaa ka mid ah axmed bilaal jawhari oo ka yimid dalka britain waxaana uu madasha la wadaagay casharo ku saabsan guurka iyo sida lamaanaha iscalmaday ay u abuuri lahaayeen qoys wanaagsan inkastoo soomaalidu ay tidhaahdo ilmo jacayl ku dhashay waxaad ku garataa udgoonka marka udgoonkaasi aan uga dhigi karnaa u faafin karnaa bulshada oo dhan ay u noqon kartaa ilmo ku koray galgacayl baynamaa ay jiraan maanta dad badan oo runtii ama qoysas badan oo xanaaq dagaal shayddaanna uu ka faa'iidaystay ku burburayaan ilmo bilaaba koraya ilmo hooyo keliya la koraya hadday qurbo tahay iyo hadday dalka tahay waxaa lanoo sheegay zaynab in baahi weyn inta galbeedka joogta qurbaha joogta maahayne inta gudaha joogta ay baahi weynu qabaan in la helo aqoontan casharada aan bixinaynay ayay ku jirtaa sideed waalid u noqon kartaa fiican oo ilmihiisa ku rabeeya kalgacayl waxaa laga bilaabay wiilku inuu doorto hooyo qurux badan qalbi wanaagsan suuban diin fiican leh buugaagta lagu soo bandhigay carwada muqdisho waxay isugu jiraan kuwa ka hadlayay siyaasadda taariikhda iyo qaar taabanayay arrimaha bulshada dhaqanka iyo suugaanta xasan sunni wuxuu ka mid ahaa dadka sida aadka u iibsaday buugaagtii lagu soo bandhigay goobta hadda buwaagta ilaa hadda aan ahrinayo oo aan indhindheena waxyaabaha ay uga duwan yihiin buwaagta reer galbeedka aan gadan waxaa ka mid ah xoogaa hakad laga taga arkaysa hadal saa usoo wadid aan dhammaan lahayn arkaysaa oo aanba joogsi lahayn waxaa arkaysaa midaan kooma lahayn waxaa arkaysaa ayadoo mawduuc lagu jiro haddana toorale mawduuc kale ka duwan la aaday waxaan baahiyaha ii soo bax waxaa ka mid ah in ay dhallinyaradan faraha badan waxaa arkaysaa hadda yani sababtooda waxay kutusinaysaa qofkan dadaalkii iyo baahidii meesha taa lo arkay laakiin dadkaasoo kale waxay usii baahan yihiin dad tababaro ama siminaaro oo qoraaga ama dhiirigelin siiya ama siminaaro siiya ayay u baahan yihiin si kastoo ay ahaato bandhiga carwada buugaagta muqdisho oo noqonaya sanadkiisii saddexaad ee lagu qabta magaalada muqdisho ayaa dadka ka qaybgalay ay aada uga badnaayeen kuwii ka qaybgalay labadii carwo ee lasoo dhaafay waxaana dadka intooda badan ay rumaysan yihiin intani ay tusaale u tahay isbeddelka iyo horumarka ay hadda ku socoto magaalada saynab abukar maxamed v o a muqdisho mahadsanid saynab galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ee maanta oo kale xilligan aad nooga barateen waa kan jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan weerartay magaalada beled xaawo ee xarunta gobolka gedo halkaas oo ay ku dhinteen tiro aadu fara badan oo ka mid ahaa dhinacyadii dagaalamay waxaana ay u suurgashay kooxda shabaab in halkaasi ay qabsadaan oo muddo saacadaana ay haystaan iyadoo isla toddobaadkanna ay weeraro ciidamada cirka ee dalka kenya ay ka geysteen qaybo ka mida gobolka gedo oo khasaare sababay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu qodobkan ku qaadaa dhigi doonnaa qodobada kale ee dhacdooyinka toddobaadka waxaa ka mid ah rabshado u dhexeeya qowmiyadda soomaalida iyo kuwa oromada ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay si xooliah uga soconayay qaybo ka mid ah gudaha dalka etoobiya taas oo sidoo kale saameyn ku yeelatay qaybo ka mid a gudaha dhulka soomaalida labiyo soddon ruux oo soomaaliya u badnaa ganacsato qaadka ka ganacsada ayaa deegaanka hawada ee gobolka ismaamulka oromada lagu dilay taasoo daba soctay gacanka hadal dhimasho sababay oo dhex maray dad soomaali iyo oromo ah sidoo kale ganacsatadii reer somalilan ee qaadka ka keeni jiray dhinaca iyo etoobiya gaar ahaan deegaanka oromada ayaa hakiye kadib markii dad soomaali oo ganacsato u badan toddobaadkan lagu dilay deegaanka hawadaay taasoo caro aadu fara badan dhalisay sidoo kale dad ka xahaysan arrinkaas oo soomaaliya ayaa waxay duleedka magaalada hargeysa ku dileen laba nin oo oromo ah maamulka puntland ee soomaaliya ayaa sheegay in bishan ay si rasmiya xarigga uga jareen shaybaar lagu baari doono kiisaska la xidhiira kufsiga arrintaas puntland waxaa ka caawiyey hay-ado iyo dowlada caalami ah wasiirka duulista hawada dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa toddobaadkan isagoo ku sugan magaalada monreal ee waddanka kanada waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya iyo hay-adda aykawa ay kala saxiideen heshiis ku saabsan sidii maamulka hawada soomaaliya loogu soo gacangelin lahaa dowladda soomaaliya baarlamaanka soomaaliyana wuxuu toddobaadkan dood kulul ka yeeshay arrintii ku saabsanayd in dowladda soomaaliya ay dalka etoobiya ku wareejisay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka onlf taasoo dadaadu fara badan ay ka caroodeen waxaana guddoonka baarlamaanka soomaaliya uu guddi u saaray arrinkaasi si ay war uga keenaan maraykanka ayaa toddobaadkan weeraro dhowr ah ka geystay gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan duqaymo waxaana ay sheegeen inay ku dileen dhowr argagixiso oo ay ku tilmaameen inay halis maraykanka iyo soomaalidaba ku ahaayeen war ka soo baxay taliska ciidamada afrika ee africom ayaa lagu sheegay in ay weeraro ciidanka maraykanka ka geysteen toddobaadkan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana wararku ay sheegayaan in weerarada ay laayo toddoba gaarayaan maxkamadda sare ee maraykanka ayaa si ku meel gaara usoo saartay amar u ogolaanaya maamulka madaxweyne trump inuu sii wado siyaasaddiisa xakameynaysa qaxootiga taasoo meesha ka saaraysay xukun maxkamad hoose oo u ogolaan lahaa qaxootiga qaar inay waddanka soo galaan isla toddobaadkeenu ka soo gudbnay maxkamadda sagaalaad ee racfaanka ayaa isbuucii hore xukmisay in qaxootiga qaar ay soo geli karaan maraykanka haddii hay-ad dib udejiniyadda gudaha maraykanka joogta ay kiiskooda aqbasho arrintaas haddii ay suuragali lahayd u ogolaan lahayd in waddanka maraykanka ay soo galaan afar iyo labaatan kun oo qaxooti ah dowladda kuuriyada waqooyi ayaa aroornimadii hore ee jimcaha waxa ay tijaabisay gantaal kale oo ay dulmarisay hawada waddanka jabaan maalmo uun kadib markii qaramada midoobey ay soo saartay cunuqbateen dhaqaale oo lagu soo rogayo pyongyang jabaan ayaa tijaabada gantaalkaasi cambaaraysay ciidamada biliiska ee magaalada london ee waddanka ingiriiska ayaa tagay xarunta dhulka hoostiisa ee tareennada laga raaco ee bersons green kadib markii qarax uu ka dhacay tareen xilli dadku ay shaqo aadayeen warbaahinta gudaha ayaa warisay in qaraxu ay ku dhaawacmeen dhowr qof oo badankoodu gubtay islamarkaasina uu dhaliyey in dadku ay isbuurtaan qaybta ka hortagga argagixisada biliiska ayaa sheegay in dhacdadani ay u baarayaan qaab argagixisnimo waatay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkaaynu ku soo laabanna wararka ka imaanay gobolka gedo toddobaadkan waxay sheegayaan in kooxda al-shabaab ay weerar ku qaaday magaaladaasi beled xaawo oo muddo koobanna ay la wareegtay ugu yaraan lix toban qof ayaa la sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen iyadoo markii dambena ay sabtay in ciidamada cirka ee waddanka kenya ay duqiimo ka geystaan nawaaxiga degmada baled xaawo iyo meelo kaloo ay shabaab ku tuhumayaan haddaba arrimahan si aan wax badan uga ogaanno ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo maxamed xuseen alqaadi waxaana weydiiyey bal weerarka al-shabaab ay degmada baled xaawo toddobaadkan ku qaaday iyo waxa uu ahaa
alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala alay wasalam jamaal aad baa umahadsan tahay iyo bahda v o a dhammaantood iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogaan dagaalkan wuxuu ka dhacay degmada baraxaawe ee gobolka gado waxaana soo qaaday ururka khawaarijta argagixisada al-shabaab dagaal ay ku doonayeen in ay kula wareegaan degmada balaxaawo oo xaqiiq ahaan qaraxiyo gaadiid iyo dad isnidaaminaya intaba leh ayuu ahaa wayna ku guul daraysteen oo in ay degmadii la wareegaan oo degmadaasi ay noqoto degmada al-shabaab ay ka taliyaan way u suuroobi weysay waxaana lagu qasbay ciidamada ammaanka qaranka iyo dowlad goboleedka jubbaland qaybahooda kala duwan waxay ku qasbeen in meelihii ay kasoo noqdeen ay dib u laabtaan markii weerarkii degmada ay kusoo qaadeen ay ku fashilmeen oo meelahaas dhexe ay sii marayeen waa ciidamada dowlad daraska aan nahay ee kenya diyaaradahoodiiba garaacay marka halkaasina inta hadda aan ka warqabno khasaare aada u ba-an baa ku gaaray oo gaadiid iyo noolal iyo naf intaba leh marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa weerarkii sida khaldan loo soo abaabuleeya al-shabaab ay sameeyeen si xaqiiqaa ayay uu fashilmeen baa la dhihi karaa weeraradan xagga cirka ah ee diiradaha dagaalka kenya ay geysteen goorma ayay geysteen deegaan ahaan xaggee bay si rasmiya uga dhaceen haddii aad noo sheegto diyaaraduhu waxay geysteen duqeymuhu markii ciidamadan ay noqdeen ayuu dagaalka ama duqeymaha ay dhaceen waxayna ka dhaceen meesha la yidhahdo qabri sheekh iyo ma aragtay area adiga eelcadda iyo balaxaawa inta udhexayso iyo meesha la yidhaahdo xuduudda kenya iyo soomaaliya inta udhexayso wadada ay markaas ku dhuumaalaysanayeen dhanka eelcadda ayay markaa u socdeen duqeymuhu marka halkaasay guud ahaan ayay ka dhacayeen marka xaqiiq ahaan khasaare ba-anna waa la gaarsiiyey inta hadda aan ka warqabno ilaa iyo khasaare intee bu gaarsiinya marka intaad maqasheen khasaaruhu walow hadda dhammaantiis aanan helin laakiin inta hadda aan helnay ilaa saddex baabuur oo gaadiidka dagaalka inay ka gubteen warar kale oo hadda aanan xaqiijinin inay khasaaruhu intaa ka badan yahay waa la sheegayaa laakiin dabcan waa heli doonaa insha allahu tacaala khasaare rasmi rasmiga ah oo la gaarsi muddo dhowr jeer ayay shabaab weerar kusoo qaadeen xarumo ay ciidamada dowladda soomaaliya ay joogaan iyo sidoo kale xarumaha ciidanka kale ee afrikaanka ee meesha joogaa ay ay degan yihiin khasaare ayayna geysteen muddooyinka ay soo weerar tageenba marka weeraradani soo laalaabtay maxaa maamulka uga qorshaysan
annagu qorshaha inooga yaala weeraradan soo nonoqday waxa weeye waad la socotaa madaxweynaha dalka ra-iisul wasaaraha waxaa lagu baaqay guud ahaan dalka oo dhan in laga sifeeyo kooxda argixisada al-shabaab ciidamada gobolka jooga dhammaan waxay u diyaarsan yihiin sidii cadowga meelaha uu jooga looga saari lahaa sababta keenayso in ay weerar sameeyaanna go-aano aada u adag baa laga gaaray go-aanadaas oo ah in meelaha iyagoo fariisanaha ay ku leeyihiin la taargedgareeyo lagana saaro in aysan dib danba deegaano aysan usoo weerarin oo meelaha ay joogaan howlgalla laga fuliyo oo maaragtay laga saaro oo maaragtay la weeraro qorshahaas oo dhan baa insha allahu tacaala laakiin hadda laakiin hadda waxaan aragnaa waxay tahay taa bedelkeeda iyagaa idin soo weeraray soo ma waa dhacdaa in meelaha qaarkood ayagu ay sameeyaan weeraro waad la socotaa hadda muddooyinkii ugu dambeeyey in ama meel ay difaac ka galaan ama xitaa markii la weerar ay istaagaan uma suura gasho ee waxay ku talagalaan qoladan la yidhahdo mutafajiraadka ama katiibaadka la yidhaahdo oo loola jeedo
qolada waxaa la yidhahdaa dhowr magac waa loogu yeeraa mutafajiraadna way dhahaan katiibaadna waa la yidhahdaa waa qola la xareeyo oo shabaabka ciidamadiisa kala duwan inta la isu keeno ayaa waxay xareeyaan muddo sideed bilood ah tababaro cusub baa la geliyaa tirsiga ugu badan waa sideed boqol ilaa lix boqol ama toddoba boqol ereydaasa la xareeya hubka jugta culus loo yaqaanana way siiyaan kadibna waxay sameeyaan meelaha muhimka ah ama ciidamada dowladda ama amisom ay degan yihiin ayay markaas weeraro ku qaadaan marka qorshahaas sidii looga hortegi lahaana inaan hadda mediaha u bandhigno ma doonayno laakiin sidii looga hortegi lahaa ama loo fashilin lahaa waan u diyaarsannahay insha allahu tacaala wayna waadna arki doontaan xaaladdu waa sidee ee beled xaawiyo deegaanada kale ku dhow dhow degmada aad iyo aad bay u degan tahay wax dhibaatee kama jiraan shacabka soomaaliyeedna si kalsooni iyo nabad ah ayay hadda ku ganacsanayeen wax cabsiya ma qabaan qaadii aad baad umahadsan tahay adaamaa kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo maxamed xuseen alqaadi isaga ayaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka u dambeeyey tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
aad yaad baad umadsantahay jamaal axmed cusmaan oo nala soo codsiinayey barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa inoo hayaa ibraahim daandure iyo xaashe ibraahim xaashi cud
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkana dhambaalka ugu horeeya uu naga soo gaaray isagoo ah tahniyad aroos waxaana diraya dadka kale ah hooye sahro maxamuud iyo waa hooye sahro maxamuud xasan hooye xamdi cabdiraxmaan aabe cabdiweli cabdulaahi maxamuud aabe bashiir maxameda cabdikaafi maxamed cabdi wuxuu ku magac dheeryahay abwaanka iyo hanad maxamed cabdi habi iyo sidoo kale injineer anisa maxamed cabdi waxay ku magac dheer tahay ayaan iyo sidoo kale anfac maxamed cabdi waalaki iyo asad maxamed cabdi iyo nadiir maxamed cabdi nalka najaad maxamed cabdi waxay ku magac dheer tahay nashaad iyo ditoresa kifaax maxamed cabdi baa lyiri dhammaan dadkani waxay tahniyad iyo bogaadin kal iyo laaba u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah axmed yaasir cabdiweli cabdulaahi iyo faadimo bashiir maxamed oo ku aqalgalay dalka maraykanka gaar ahaan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxa ay leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiina gurinagi guulow ka yeel aamiin baa la soo raaciyey anna amiin baan ku daraya waayahay dhambaalkana caasho waa hambalyo waxaa ay ku bilaabeen waxaan salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashucuud iyo daandure waan idinka guddoonnay kadib waxaan habay yidhaahdeen hooyo wiilo maxamed yuusuf iyo ayaan nuur iyo axmed cawil siraad iyo sakariya cawil siraad iyo cabdinuur cawil siraad cabdiqadar cawil siraad iyo aamina cawil siraad iyo hinda cawil siraad iyo cambaro cawil siraad deeqo cawil siraad iyo farxiyo cawil siraad iyo muscab cawil siraad iyo waxay yidhaahdeen sudays cawil siraad iyo dhuux axmed xuseen iyo cabdi xuseen badel iyo leyla warsame jaamac iyo injineer borow iyo dhammaan reer cawil siraad reer mawliid sheekh waxaa dadkaasi ay kala joogaan maraykanka etoobiya kenya iyo soomaaliya waxayna taaniyad u dirayaan maxamed cawil siraad iyo afadiisa xareedo mawliid sheekh oo ku aqalgalay gaarisa dalka kenya waxaana ay leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo amiin ayaa lena anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu horeysa ee barnaamijka intaada soo qaban ibraahinow dhambaalkan aan ku daro marka hore baa layidhi waan idin salaanay shaqaalaha laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan baa layidhi daadiyaasha barnamijka waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kalaha bixirsi xaashi faafaale iyo hooye xabiibo qoslaaye hooye maryan cusmaan axmed xirsi xaashi cubayd xirsi xaashi iyo cabdirasaaq xirsi xaashi iyo cabdulaahi xirsi xaashi iyo ubax xirsi xaashi iyo cabdulaahi guray faarax cabdi macalin waxau ku magac dheer yahay faatux waa tahay iyo sidoo kale jamaal cumar xaaji iyo mahad kilic warsame iyo cabdulqaadir juun bare iyo bashiir sheekeeye iyo cabdiwaaxid cusmaan cumar iyo cabdulaahi sheekh maxamed shaakir waxaa laga yaha ibraahim dhegeystayaal fara badan iyo weliba qudhaada markaan ku daro in aad istiraada tolo maxay ugu qososhaen aaneysta faatuxo waxaan wax kale uguma qoslina sida soomaalidu ay markiiba naaneysaha iyo magac bixinta ugu dheereyso uhele ogyihiin sida u hele ogyihiin aan ku qoslay waa tahay dhammaan dadkan waxay kala joogaan dalka iyo dibadda waxaanay hambalyo aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa liidhi farta iyo faraatigahay xasan xirsi xaashi faafaale iyo marwadiisa faadumo sahra sheekh maxamed shaakir arooskooda uu ka dhacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud waxaan leenahay bay yidhahdeen allaha idinka dhigo labadii isku waaro baad khayr qabana kala hela aamiin waa tahay xaggii heesaha heesta ugu horreysa dhegeystayaashan caasho usoo qabanayno waa sadriga iyo laabtaa siday tahay u deeqdee su-aalahan ku weydiin sax miyaa jawaabtani haye maxaa lagu ogaana si kastaba ayaamuu hees daba socdeene haa masal gaare caashaqi waxaan u maleynayaa inay tahay heestii ku jirtay ruwaayadii caan baxday ee ayaa u wanqala waqtiga ee yuusuf maxamed muumin yuusuf yare uu sameeyey aad ayaad u garatay codadkii macaanaa ee fanaanada hiba maxamed hiba nuura iyo cabdulqaadir cumar macalin
dhibciisii sodhimay saxsaxa udkoon badan sagal hoorayuu tahay dhibciisii soo simay saxsaxa udkoon badan sidriga iyo laabtaas sidaa tahay deeqadee su'aalahan ku weydii saxmiya jawaabtan sidriga iyo laabtaad sidaa tahay deeqadee su'aalahan ku weydiin saxmiya jawaabtani hastaba ayaamu haystaba socday hasal gaadho caashaqa hastaba ayaamu haystaba socday wasal gaadho caashaqa
intaas haddaan uga gudubno codadka macaan ee hibe maxamed iyo cabdulqaadir jubba waxaan mar kale anba qaadaynaa dhambaalada aad noo soo dirsateen dhambaalkan gacanteeda ku jirana waa salaan sare baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka marka xiga baa layidhi annagoo kale ah xuseen xasan xuseen waxaa loo yaqaanaa xusni iyo maxamed xasan madbashiir iyo siciid cali xasan iyo nuur xasan iyo cabdulqaadir cali ibraahim iyo maxamed yarow sheekh cali iyo xasan macalin qaasim dhammaan dadkani waxaay hambalyo iyo bogaadin waxay kala joogaan marka ugu horeysa buur heladi boosaaso iyo qardho iyo magaalada muqdisho waxaana tahaniyad aroos gaarsiinayaan farta iyo faraatiga bay yidhaahdeen faraska iyo geenyada waa tahay usha iyo diirkeeda haye intaasoo dhan waxaa loogu sii ibraahinow gogol xaaranayaa magaca maxamed khayr xasan iyo marwadiisa qaaliga ah sacdiyo macalin xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo jannaay waxaana ay ku aqalgaleen alyiri magaalada qardho ducada waa xaggiina waa tahay arooski wuxuu ka dhacay baydhabo aqalgalkan wuxuu ka dhacay qardho waa tahay waxaan leenahay aqalgal wanaagsan bashbash iyo barwaaqo iyo aroos raaxo badan ayaan idin rajaynaynaa caasha dhambaalkana waxaa uu naga soo gaaray cumar cali xarbi jaamac iyo injineer saciid suge aadan iyo waxay yidhahdeen saleebaan maxamed balangi iyo hooyo faadumo cabdulaahi maxamed iyo waxay yidhahdeen cabdiyo axmed sharmaarke iyo bishaar xaashi sharmaarke cabdifataax maxamed balangi iyo raxmo maxamed balangi iyo sharmaarke maxamed balangi iyo hooyo aamina caafi waadi iyo maxamuud maxamed balangi iyo cabdiweli cabdulaahi cusmaan iyo waxay yidhahdeen warfaa cabdulaahi cusmaan iyo cabdulaahi cusmaan dacar dahabo xaashi sharmaarke iyo xaybo xaashi sharmaarke iyo cabdifataax maxamed sharmaarke iyo zeynab maxamed balangi farxiyo faarax jabane siraad cabdulaahi colujoog waxaana ay jeclihiin iyagu oo jooga dunida dacladeeda in ay halkan ka salaamaan hambalyen ay u diraan aabe maxamed axmed balangi iyo hooyo nimco siraad oo waxay yidhahdeen wiil uu ugu dhashay beled xaawo waxaanay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi maxamed axmed waxayna leeyihiin allah ka dhiga cabdulaahi yare kii soo barbaara oo dadkiisa dalkiisa iyo dintiisa manfaca aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa bal heesta labaad ee barnaamijka ibraahino mar kale noo soo qaba dhinacaaga kooxdii durdur caasho goormo kugu dambaysa mar hore maxaa dhawaa mayagaa soo dhawaadayba haddaad mooday inay yahow afar qaalistaydii inay tahay isyaalyeel hee
maad raacist haye runtan hortaada keenayaa meelale
af soomaaligaygiio waxaan kugu akhrinayaane afka baarkii kula yahay hee eeddaydu kaa dheer waa gartay ummadda maanta nool baan wax la aaminaan jirin
masahradaba talow yaa kale hee waaw heesta isyeelyeel iyo codka fanaanadda sahraa bukar cabdi sahradow waa tahay codka macaan ee fanaanada sahre abuukar cabdi sahre daw intaas haddaanu ku dhaafna ibraahim hees kalama raaciyeen maxaad u haysaa dhegaystayaashan waxaan anigana soo qaban lahaa cod aan aad u jecelahay weliba marka heesaha lagu dhegaysanayo haye codka salaad derbi ka war salaad maxamed shardi heesihiisa ma kala dhacaan heesta weliba ayaan dhalad aad baan uga helaa ibraahim oo marka waxaan jeclaan lahaa dhegaystayaasha barnaamijkan dhegaysanaya toddobaadkan inaan u ciyaar inaan u ciyaarno
ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro waxaan uur habreed galay awliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir abena maarku wacaya ifkana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sida ayra geelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloolashidayban ayldheer ka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinaan afka kugu hayaay adiguna aqoonso ilidhow daaga ugow sida ayra geelbaan ku oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheer ka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinaan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho ardaaga ubo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux la uumo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux la uumo waxaan uur habreed galay afar iyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku roobleyo naba adduunyada waxaan imid maalintii islaanko lagu iiday xaramko ibliisku xirxiraya sida shiiqas luublan u ammaanayaayo sida uduga dooga ku iimaansadaayo sida oogadaydan u ilaaliyaayo sidii nabi ducadii kuu samraayo sidii abuu hureera kuu aaminaayo adigiyo naftaydan dhulka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidhaho arkaaga ogo
waa tahay isla derbi waxaa moodaa marka afka dhallinyarada lagu hadlaayo ibraahino dhallinyaradu markay isla derbi oo kale deestiisa dhegaystaan waxay leeyihiin alla muxuu booteeyey imaa ogide waxaan ahay markuu yidhaahdo uu intaasoo dhan ima taqaanid aan sukaa sheeg aan sukaa sheeg alla muxuu booteeyey bay dhallinyarada dhehilay waa fanaan cod macaan aad iyo aad aad iyo aad heestan ayaan dhaladna kuma usii jirtaba dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha aabe axmed aw bare cabdulaahi iyo hooyo xaliimo aadan weli iyo rumaan axmed aw bare iyo waxay idhahdeen suraar axmed aw bare iyo aamina axmed aw bare namco axmed aw bare iyo faadumo axmed iyo muxidiin axmed iyo cumar nuur axmed iyo waxay yidhaahdeen leyla axmed aw bare waxa ay kala joogaan jabuuti maraykanka iyo deegaanka soomaalida etoobiya waxaana ay jecel yihiin inay halkan hambali uga diraan ibraahim axmed aw bare iyo waxay yidhahdeen marwadiisa saynab cabdiwahaab cabdi oo wiilu ugu dhashay magaalada jabuuti waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey khaalid yarow waxaanu leenahay soo barbaaru noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa manfaca aamin ayaan naguna leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta xigta haddaan soo qabto ibraahino waa codka macaan fanaanada farxiyo fiska iyo heesta cirsi waxay leedahay ciirsi ruuxa kuu xiga ha ku noqon cadowgii ciribtiray walaalkii
ma jacayla ka cabanaysaa
iyada ayaa noo sheegaysa cabashadaasi halkays halka ku hayso codka farxiyo fiska dhegaystayaashaan u kala
baxay
dambaalkan gacanteed ugu dambeeya ibraahino waxa uu ka yimid hooyo xabiibo sheekh axmed hooyo saamiyo xasan garaad iyo aabe sheekh cali cabdi maxamed iyo aabe cabdirasaaq cabdulaahi xooshey iyo abaaye zamsam cabdirasaaq cabdulaahi iyo eedo canab cabdi maxamuud iyo awoowe siciid xasan maxamed iyo sidoo kale awoowe mustafa cabdirasaaq cabdulaahi iyo ugu dambeyntii awoowe maxamuud cabdirasaaq cabdulaahi waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan brofesor muxyidiin cali cabdi iyo doctor sayaan cabdirasaaq cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan gaar ahaan baa la yidhi xaafadda zonkey waxa uu dhashay wiilkaasi labadii bishan sebtembar ee sanadkan waxaana loo bixiyey baa layidhi cabdiraxmaan muxiyadiin cali cabdi waxaanay leeyihiin ducada waa xaggiina waa tahay waxaan ugu dacaynaynaa wiilkaasi in eebba uu ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana waxu tara aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasho waxa uu naga soo gaaray aaba yunis daahir iyo hooyo saynab shariif xasan iyo cabdiraxmaan yunis iyo aadam yunis iyo waxay yidhahdeen maxamed yunis iyo cabdulaahi yunis iyo faadumo yunis iyo khatra yunis iyo waxay yidhaahdeen aamina yunis iyo faa'iide yunis iyo stalin yunis iyo dhammaanba waxay yidhahdeen reer yunis daahir waxaana ay kala joogaan bay yidhaahdeen kenya canada kismaayo south africa iyo dacalada dunida waxaanay jecel yihiin in ay halkani ay hambalyo ka gaarsiiyaan cabdiqani yunis daahir iyo waxay yidhahdeen zahra carab maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay dalka kenya waxaana ay leeyihiin ducadu waa haggeena arooskiina kala kulma nolol raaxo badan ee banaheda kale si ubad kheyr qaba ayaan idin leenahay anigana aamin ayaan raacinaya heesta ugu dambaysa barnaamijka ibraahino waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa wacanay adduunyada heestaan kudhigeedu ahaa haye inta aan weligay noolahay saalax kaasinaa u deynaynaa dhammaystirka heestaasi wacanay adduunyada gabagabana waxay u tahay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey intaan barnaamijkanu kale ku kulmi doonana haddii alla idmo waxaan idin leenahay dhammaantiin sidaas iyo
nabadgelyo
heestaasi waxaa u dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha oo isna u dambeeyey idaacadayda galanimo inta haddii la idhaha toddobada fiidnimo aynu mar kale dib u kulmi doonno oo anigoo maxamed cabdisaare cabdi axmed iyo bashiir abikar oo dhammaantiidinle sidaas iyo galab wanaagsan
wadnahayga jeex tahay adigoon warka hayn dhiga kala wedeshada hadaad waxyahaygiyo wadnahayga jeex tahay anigoon warka hayn dhiga kala weheshada anigoon warka hayn dhiga kala weheshada aa